بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد waxaynu soo jahaynay alijaazu waliطnaab walmusaawana waa guye ugu horeyn shalayna waa anigii baraarujiyey ma saddex martaba ayaa oo alijaaz iyo almusaawaa iyo aliطnaab iyo mise waa laba martabo culimmada waa isku khilaafsanta culimada qaarna waxay ka dhigeen laba martabo oo qura qaarna waxay ka dhigeen saddex martabadood suyuudi oo kale ka hadlaya waxa uu yihi fil iqaan kitaabkiisa iqaan culum lquraan wuxuu ku yidhi wakhtulifa hal bayna alijaazi waliطnaabi waasitatun aw laa waxaa la isku khilaafay iijaazka iyo iطnaabka wax ma udhexeeyaan waasita ma udhexaysa sakaaki sheekh yuusuf asakaaki oo kitaabka la yihahdo miftaax ulculuum iska leh ee talkhiis ulmiftaxa laga soo gaabiyey calal awali ka horeu ku sugan yahay oo uu leeyahay uma dhexayso ibnulahir sheekh la yidhaahdo iyo jamaaco kalena waa cala thani bay ku sugan yihin waxay leeyihin saddex weeyaan saddex weyaan martabo sababtay saddexda ku noqotayna qofku macnaha uu doonayo inuu dadka usoo gudbiyo sheego macnaha alfaada lagu godanayo ama lagu sheegayo inay macnihii isleeg yihiin iyo in maye alfaadu yar tahay macno badanna ay xambaarsan tahay kulliba waynu soo sheegnay xataa alfaadda haddii la yareeyo ijaazka la isticmaalo in macnihii muraadkii laga lahaa la wada gudanayo oo kullu kalaamin qalla lafduhu aw zaad qalla lafduhu can macaaniihi maca wafaa'ihi bilmacna lmuraad ujeeddadiina waa in waa inay kollayba ku jirtaa iyo inay ka badan tahay alfaadu kullu kalaamin zaadad alfaaduhu calaa macaaniihi kalaam kasta oo alfaadiisu ay ka badan tahay macnayaashiisa uu xambaarsan yahay laakin lifaa'idatin faa'iida looga badiyey marka culamada qaar waxay lehin maya waa laba derajo un qaalo waxay lehin maya waa saddex derajo saddex derajo weeyaan almuhim kitaabkeenu wuxuu ku socday saddex marka waxa uu yihi ijaazka waxaa lagu macneeyey tacriif buu leeyahay ijaazku waa jamcu lmacaani macnayaalkii faraha badnaa almutakaairati ee faraha badnaa in lagu soo ururiyo taxta lafdi lafdi in lagu soo ururiyo lafdigii alqaliil ee yaraa macal ibaanati caddayn maceedana lasoo ururiyo iyo walifsaaxi faseexayn manaca ballaadhin iyo caddayn wa huwa nawcaani ijaasu qisar ijaasu lqisar waxaa weeyaan waxba kama goono meesha waxba kama xadfana laakiin lafdiga la isticmaalay baa macno fara badan badan badan badan oo kutub lagu sharixi karo ayaa soo hoosgelaya waa sida nebiga alay sala sl hadaladii odhan jiray inama alacmaalu bilniyaat markii la inama alacmaalu bilniyaat niyadii toddoba waxay gashay toddobaatan baab bay gashay oo wax walba inama alacmaalu bilniyaat bay u baahdeen waxaa ka mid ah alqawaacid alfiqhiya iminka alumuuru bimaqaasidiha yacni qawaacidda kulliga ama toddobada ama shanta ah waa iijaaz qisar baa ku sugan qaacido dhan baa in shareecadiiba waxaa dhowr qaacida lagu soo ururiye culamada kusoo ururiyeen nebigana alay sala slam waxaa la siiyey jawaamiculkelim marka iijaaza qisarka waxba kama xadfana laakiin macnaa xadfan macne ayaa xadfan iijaazku xadfigana iijaazu xadfigana waxaa xadfan kelimad ama kelimaad ama ama xaraaf ama jumlado waaya marka ijaazu qisari waa yakuunu wuxuu ahaadaa bitadmiin alcibaaraati cibaaraadkii in la dhexgeliyo hadallo in la dhexgeliyo hadalladii alqasiirati ee gaagaabnaa macaaniya macaani in lagu cufo lagu lagu cufo ujeedooyin ujeedooyinkaasoo kasiiratin fara badan min kayri xadfin xadaf la-aanna lagu cadfo lagu lagu cufo oo laga buuxiyo ijaazu xadfiguna wuxuu ahaadaa yakuunu bixadfi bxadfi kalimatin aw jumlatin aw akara ijaasu xadafku wuxuu ahaadaa kelimad baa go-an ama xaraf ama ismi ama ficil aw jumlatin jumlad baa go-an aw akara wax jumlad ka badan baa go-an oo jumlooyin baa go-an maca qariinatin tucayin lmaxduuf qeydkaasi waa daruuri waa inaad meesha iska odhan waxbaa go-ane waa inay qariina jirtaa in hadalka wax laga gooyey oo laga xadfin waa inay qariina jirta y oo ijaazu lxadfiga laa budda min qariinatin tadullu calayhi meesha in wax ka go-an yihiin waa in qariina ku tustaa haddii in wax go-an yihiin la fahmi waayo oo haddana aad leedahay waxbaa meesha ka maqan waa min baabi xadfi mudaaf iska odhanayso intaad wax kasta ku hadasho sax maaha waxyaabaha ku tusana waxaa ka mid ah layihi dilaalat alxaal dilaalat alcaqli dilaalat alcaada asinaaca naxwiya ilaa curfiga dilaalat alcurfi xaalkaa ku tusa in meesha wax ka go-an yihiin caqligaa ku tusa in wax ka go-an yihiin caadadaa ku tustay in wax ka go-an yihiin naxwaha kuu sheegaya craabta in wax ka go-an yihiin ma garanaysa imka naxwaha marka la miaalinayo whal ataaka xadiiu dayfi ibraahim almukramiin id dakhaluu calayhi way u soo galeen martidii nabiy llahi ibraahim bay usoo galeen faqaaluu waxay idhaahdeen salaama qaala isaguna wuxuu yihi salaam salaam wuxuu kaloo yidhi qowmun munkaruun xaalka halkaas waxaad ka arkaysaa inay wax ka gogo-an yihiin aayadda oo marka salaama la yidhi masterka ama ismasterka mansuubka dee waxaa go-an nusallimu salaaman malaaigta waxay yidhi nusallimu waa salaamaynaa waa ku salaamaynaa salaaman isagina wuxuu yihi salaam qaala salaam waxbaa go-an waxaa go-an khabarkii calaykum salaam calaykum korkiina haato salaamu nabadgeliyo markaasuu haddana yidhi qowmun qole ayaa tihiin munkaruun aan la garanayn macnaa antum qowmun khabarkii baa meesha yaalla antumtiina waa go-anta marka halkaa in wax iska go-an yihiin waa inaga naxwahaba u miisaalina ka halkaa waxaa ku sugan ijaasu lxadaf baa ku sugan qaaluu salaaman qaala salaamun qaala salaam qowmun munkaruun caqligu sidee inoo tusayaa caqluma waa ina tusaya matalan qowluhu tacaala waqiila liladiina itaqow maada anzala rabukum waqiila waxaa lagu yihi liladiina kuwii itaqow ilaahay ka baqaayay waxaa lagu yihi maada anzala rabukum rabbigiin muxuu soo dejiyey qur-aan cusub maxaa soo degay qaaluu waxay idhaahdeen khayran khayr caqligu muxuu ku tusayaa wuxuu ku tusayaa dee anzala halkaa hore ku taalayoo anzala ay anzala allaahu ilaahay wuxuu soo dejiyey khayran khayr buu soo dejiyey caqligaa tusay caqliga ale waxyaabaha qaarkoodna sharcigaa ina tusaa xurimat calaykum almaytatu xurimat waxaa la xaraameeyey calaykum korkiina almaytatu baktiga baktiga markaa maxaa inaga xaaraan ah ma in la cuno ma in la taabto ma in haragga lagala baxo ma in lagu intifaaco maya sharciga aynu tusay waxa weeyaan inamaa xurima calaykum akliga wey waa cuntada ilaa haraggii waata sharcigu yidhi la baxa haraggii oo ku intifaaco magdiye marka waxyaabaha qaarkood sharcigaa cayinaya waxyaabaha qaarkood curfigaa cayinaya waxyaabaha qaarkood marka waa waa waa dha badan tahay waa in waa baraarjinayun marka la eego meelaha la xadfo waxyaabaha la xadfo ee xadafka ku yimaado waxaa ka mid a mubtadaha mararka qaarkood baa la xadfaa mubtadihii baa go-an khabarkii baa yaalla marna khabarkii baa la xadfaa marna faacilkaa la xadfaa mafcuulka mafcuul bihigaa la xadfaa xuruufulmacaaniga qaar ka mida la xadfaa tallaahi taftaw tadkuru yuusufa tallaahi ilaahay baanu ku dhaaranay taftaw ay laa taftaw kama tegaysid ama kama zuulaysid ee waad ku sifaysan tahay tadkuru inaad sheegayso yuusufa nabilahi yuusuf unbaad ku hadaaqaysaa oo beri hore maaragta la waayo marka laadaasoo xarfu macaani ah oo xarfu maaragtay jawaab ah xarfu nafyi aan idhaahdo xarfu nafyi ah ayaa iska go-anba mararka qaarkood mudaafkii baa la goynayaa mudaaf ilehigii baa meeshiisi la joojinaya mararka qaarkood mudaaf ilehigii laftiisii baa la xadfaya jaaru majruurka ayaa la xadfaa mawsuufka ayaa la xadfaa sifada ayaa la xadfaa shardiga ayaa la xadfaa shardiga ayaa la xadfaa marmarna jawaabu shardiga ayaa la xadfaa qasamka ayaa la xadfaa marna jawaabulqasamkaa la xadfaa waxaa la xadfaa xaalkaa la xadfaa way badan yihiin waxyaabaha la xadfaya waxaas naxwaha ayaa ka sheekayn doona laakiin waxa weye qaacidadu waxay tahay in waxaan la xadfayo waa in loo hayaa qariino ama daalli kutusa in waxaan meesha ka go-an yihiin marka ijaazulxadfigu waa ku badan yahay naxwahana waa kaga faaidaysanayna insha allahu tacaala ayib amilada maynaan qaadan baan umalaya namudajkaas waa iska gaalgaalaynaa mar haddii la yidhi sabtigan waa yaro soconaya namudajun haada kani namudajun waa tusaale libayaani nawci lijaazi ijaazka noociisa cadayntiisa ayuu namudaj u yahay tusaale u yahay fi lcibaaraati ijaazka ku sugan fi lcibaaraati jumladaha alatiyati soo socota qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yihi ulaaika kuwa lahum iyagoo quran bu alamnu nabadgelya u sugnaata ulaaika lahum lamnu waad iska aragtaayoo waxaa ku sugan ijaasu qisar baa ku sugan waayo kelmadan amni ayaa macno ballaarhan waxaa soo hoosgelaya wax kastoo la jecel yahay waxaa meesha ka baxay wax kastoo ay ka baqaan bal adigaba adduunka intaad joogto maxaad ka baqdaa geerida miyaad ka baqin faqriga iyo busaaradda miyaanad ka baqin miyaanad cadaaladdarra in lagu sameeyo ka baqin haddaad waxaysato in xoogaaga ayra kaa duulaan oo adkacdood busaarad kugu dhacday miyaad ka biqin macnaha waxa weeyaan jannada markii ay joogaan oo ahlu jannihii ay yihiin ulaaika kuwa lahum lamnu iyagunba amni u sugnaaday wax alla wax dambe oo ay ka baqayaan ma jiro marka waa ijaasu qisar macno ballaaran bay xambaarsan tahay jumlada mubtadihii khabarka iyo damiirulfasliga la dhexdhiga damiirulfasliga la dhexdhiga wa qaala tacaala ilaahay wuxu uhi qaaluu waxay idhaahdeen waxay yidhaahdeen abnaau yacquuba waxay ku yidhahdeen aabuhu tallaahi ilaahay baanu ku dhaarane taftau ey laa taftau ka tegi maysid ama ka suuli maysid fatia waati ahayd oo min khawaati zaale eh waa afartii waxa weyaan afcaal istimraarka loo yaqaanay wixii weli soconaya ee aan teginba ayaa lagu isticmaalaa waxay idhaahdeen taftaw ey laa taftaw ka tegi maysid ee waad ku waad ku sugan tahay tadkuru inaad xus xusayso ay daakiran inaad tahay mid xusaaya yuusufa yuusuf baad weli sheeg sheegaysa halkaa waxaa go-an laa taftau laadi baa go-an oo saasay culimmadu yidhaahdeen waa la iska gooyaa laadaas mararka qaarkood hadduu qof yidhaahdo wallaahi afcalu kada wallaahi ilaah baan ku dhaartay afcalu kada saasaan samaynaya muxuu ujeedaa waxay leeyihiin culammadu wuu ku dambaabaya hadduu wixii uu lahaa waan samaynaya sameeye wuu ku dambaabaya hadduu yidhahdo wallahi he afcalu kada waxaasaan samaynaya macnaheedaa waxay tahay nafyi wallahi laa afcalu kada bay ka dhigantah oo laadii baa go-an haddii uu odhanayo waan samaynaya waxa weeyaan wallaahi la afcalanna ayuu odhanaya oo laamkaa iyo qasam dabadii haddii la keeno nuuntawkid waa in la keenaa wallaahi la afcalanna wixii uu doonayo inuu sameyo saasuu ku dhaaranaya laakiin wixii aanu samaynayn oo uu leeyahay ma samayn doono ayuu odhanayaa wallaahi afcalu kada waan samaynaya maxay isu bedeshay samayn maayo la afcalu waa isu bedeshay sida uu yihi shaacirkii ra'aytu alkhamra jaamidatan wa fiiha khisaalun tufsidu arajula alxaliima falaa wallaahi ashrabuhaa xayaatii walaa asqii biha abada nadiima ninkaasu wuxuu ahaa xunafadii jaahilib ahaayo jaahiligi buu iska daayeyba khamriga markaasuu khamriga waxaan arkay inay khariban tahay oo arrimo xunxun baa ku jira oo ninkii maaragtay khiyaarka aha ee odayga ahaaba hadduu cabo ayuu dhacdhacaya oo dad kalaynaya oo tufsid wuu fasaha way fasahaadinaysa arajul alxaliima ninkii deganaa ee dulqaadka lahaa markaasuu yihi falaa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay ashrabuhaa xayaati wallaahi ashrabuhaa xayaati halka markaad sidaa u eegto waxaad moodeysaa inuu leeyahay wallahi waan cabbayaa noloshaydo dhan laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa wallaahi laa ashrabuhaa xayaati wallaahi laa ashrabuhaa xayaati wallaahi intaan noolahay inaanan cabbay saas ayuu macnuhu u dhacaya waay markaa waxaa go-an laadaa go-an xuruufulmacaanigi baa go-an oo xarfu nafyigaasaa ka go-an wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi akhraja waa soo saaray minhaa arada xaggeedii wuxuu ilaahay ka soo saaray maa ahaa biyaheedii iyo wa marcaaha daaqeedii wixii lagu cuni lahaa iyo wixii lagu cabi lahaa iyo wixii lagu noolaan lahaaba yaa أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها وس- فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها markuu arlada ilaahay kala fidiyey akhraja minhaa waxa uu ka soo saaray maaha biyaheedii iyo wa marcaaha nolosheediibuu ku rakibay weeyaan marka ijaazu qasar baa ku sugan oo macnaha waxa weeyaan waxay sheegaysaa labada kelmadood calaa jamiici maa akhrajahu min alardi quutan cunto wa mataacan linnaas waxay aad dadku alaab ka dhigtaan oo ku raaxaystaan geedihii dhirtii xaabadii dharkii dabkii biyihii wax alla wixii lagu noolaan lahaa oo dhan ayay aayaddu xambaarsan tahay akhraja minha maa'aha wa marcaaha marka waxaan waa ta laga qaato culamaa uliqtisaad waxay ka qaataan dhul walba meesha dadka ku nool wixii ay ka cuni lahayeen waa ku jirta imka dad inaga cararayso meed argo yurub iyo meel isku shubay oo yidhi xaggaasaa shaqa jirtaa iyo xaggaasaa cagaaran oo xaggaasaa dhul dadkoodii iyo dhulkoodii hagaajistay dee innaga lafteena haddaynu dhul ka shaqayno oo beerno xoolaha ku dhaqno qaarna beerno qaarna degno qaarna warshada ka samayno dhul badan miyaana ilaahayna siin biyo iyo baadba miyaana lahayn biyaha roobkana waa qabsanayna ku dhulkana waa la soo baxaynaa waana beeranaynaa he akhraja minha maaha waa marcaaha wax ku noolaan karnaa dhul wacan baa ilaahayna siiyey mase xaraa mayo ka marka macno badan bay xambaarsan tahay qaala tacaala marka waa ijaazu qasr qisar baa ku sugan ilaahay waxau ihi faama aladiina swadad wujuuhuhum kuwii maaragtay wejiyadooda ay madoobaadeen qiyaamihii yuqaalu lahum waxaa lagu odhan doonaa akafartum miyaad gaalowdeen bacda iimaanikum akafartum miyaad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiini kadib miyaad gaalowdeen marka kaasoo ijaazu xadfi baa ku sugan oo halkaasa waxaa la gelinayaa faama aladiina swadad wujuuhuhum fa yuqaalu lahum fa yuqaalu lahum marka xadfu jumlatin baa ka maqan akafartum bacda istifhaamkaas macnihiisu waa maxay akafartum bacda iimaanikum istifhaamka waa inaga soo marnayaan waacdiisa yaa isku dayaya maanta taas iyukaada cabdiraxmaan hayeeshe tawbiikh ha alleelo waa sax sababtoo ah maxaa tawbiikh u noqday eeg yaqtadii ana maa bacdahu waaqicun wa saaxibuhu maluum waa sax axsanta jazaka alla khayr waayo dee waxaa ka dambeeya way dhaceen kufrigi miyaanay dhicin miyaanay gaaloobin iyagoo iimaan lahaa kadib miyaanay ku gaaloobin way gaaloobeen marka waa wax dhacay oo lagu canaanay marka tawbiikh wey tawbiikh wey axsanta jazaka alla khayr wqaala tacaala ilaahay wuxuu ihi walow ana qur'aanan walow ana qur'aanan hadduu qur'aan jiri lahaa qur-aankaasoo su yidhaahda ay la socoto bihi sababtiisa aljibaalu buuruhu oo qudacad ay la googo'do bihi sababtiisa alardu dhulku oo kulima bihi lmowta sababtiisa dadka dhintay ee naftu ka baxday ay la hadlaan lakaana hada qur'aan qur-aankan ahaan laha low oo xarfu shardi ah baa maqan ayaama ayaa cafan taalla low oo xarfu shardi ah low xarfu shardin fii mudiyin wayaqil ilaahuhu mudaarican laakiin qubil miyahay waay walow ana qur'aanan wadaadadii soomaaliyeedna markay kitaab kutubta manhaajka ay macnaynayaan waxay odhan jireen low jawaabteeda loo hortila bay odhan jireen low iyagoo aad ba hadday doonaan naxwada uma yaqaanin laakiin low inay jawaab u baahan tahay oo iyana xarfu shardi tahay jawaabu shardina u baahan tahay ayay sheegi jireen low jawaabteeda loo hortila bay odhan jireen marka low jawaabteedii baa go-an oo maxay noqotay haddii qur-aan noocaas oo sifadaa lihi uu jiri lahaa dee waa kan waa qur-aankan lakaana hada alqur'aana marka jawaa waxaa weye ijaazu xadfin ayaa ku sugan bixadfi jawaabi low baa go-an low jawaabteeda loo hortila wa qaala wa qaala abu ayib shicir iyo qur-aanun bay isku xejinayaanoo waxaa aada uga xanaaqay oo uga dayriyey sheekha la yidhaahdo maqayiis luqa wadaadkii lahaa ibnu faris ayuu yihi culimmadun baan ku aragnay wallaahi qaala allaahu iyo qaala shaaciru in la isku xejiyo wax jaa-iza ma wax ila fiican maaha bu lakin waxaan arkay bu ilah min asaxaabati faman bacdahum iyagoo aayad qur-aana iyo qaala shaaciru isku xejinayan baan aragnay bu laakiin ilama fiicnaateen bu yidhi hadii kale in la isku xejiya labada markaa wa qaala abuayib wuxuu yihi abuayib ninka layahdaa ata zamaana banuuhu fii shabiibatihi faasarahum waaataynaahu cala alharami ata zamaana banuuhu fii shabiibatihi fasarahum waaataynaahu cala alharami ata ata zamaana zamanka waxaa u yimi oo soo gaadhay banuuhu wiilashiisii abnaau zamaan waxaa la yahdaa dadka la yahdaa waa waa lagu kinaay waa laga kinaayoodaa abnaau zamaan waa dadka ata zamaana zamanka waxaa soo gaadhay banuuhu wiilashiisii fii shabiibatihi yaraantiisii bay kusoo gaadheen waktiga oo yar oo dhallinyaro ah baa dadkii hore yimaadeen fasarahum markaasuu kaga farxiyey nolol wacan iyo farxad iyo waxbay kala kulmeen wa aataynaahu waa u nimi zamankii baanu anagu u nimi cala alharami gabow waktigii oo gaboobay baanu anagu soo gaadhnay wakti gaboobay oo laga laastay oo m intaasoo sano kumanaan sano iyo waxaa soo noolaa baanu u nimi marka waxbaa ka go-an ijaazi xatim baa ku jira oo fasaacana hadduu dadka fasarahum waa kaga farxayso maha dadkii hore annagana fasaacana waanu xumeeyey leanno dee qof gabooba waxba qaban karana oo laga laastay haddaad u timaado dee dadkii horea qaatay macaankiisi marka saas ujeeda marka ijaazu waxaad kaa garanaysaa fasarahum wa aataynahu cala alharami fasaana ijaazu xadfin weeyaan waaya waxa ka ugu dambeeya muxuu ahaa akaltu waxaan cunay faakihatan iyo faakiho tufaax iyo waxbaan cunay iyo wamaan biyo oo biyaha miyaa la cunaa isagana ijaazu bixadfi jumlati baa ku jirta oo idi taqdiiru sharibtu maaan calaftuhaa tibnan wamaan baaridantii oo kale weeye waa xaggaasa lagaga hadlay dabadeedna adinka waa sii akriya oo ijaaska faraha badan baa ku jira eeg hadda aynu halka ka eegno bayin waxaad caddaysaa nawca alijaazi fi ma yaati wa wadxi sababa sababta ijaazku ku dhacay sheeg qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi wamaa kaana macahu min ilaah wamaa kaana ma ahaanin macahu ay maca allaahi alle la jirkiisa min ilaahin ay ilaahun ilaah kale lama jiro adduunyada ilaah qurun baa ka jira macbuud xaqa oo qura ka jira allah oo qura jira oo khaaliq oo abuuray isagaana maamula mid labaad lama ma jiro idan la dahaba idantaas jawaab bay dhacday marka waxaa go-an shardigii inaga hadda soo marayno lah waxyaabaha laxato waxaa ka mid a shardiga shardigaas wuxuu noqonayaa falow kaana macahu ilaahun falow kaana macahu ilaahun haddii ilaah kale adduunyada jiri lahaa idan oo ay sidaa tahay la dahaba waa la tegi lahaa kullu ilaahin ilaah weliba wuxuu kaxaysan lahaa oo qaadan lahaa bimaa khalaqa wuxuu abuuray walacalaa wuu qabsan lahaa bacduhum barhka kale calaa bacdin walacalaa wuu qabsan lahaa bacduhum calaa bacdin barhba barh kale qabsan laha duniyada waa la kala qabsan lahaa hadday laba ilaah ku dirtana waa u dhammaan lahay midka madaxdan adduunyada joogtaa so inay iswada qabsato doon mayso ama isma wada qabsan jirin bal adiguba eegba kan yaree daciifka waa la cunaya intaa hubka waxaa loo samaysanaya inay mid kale qabsadaan ama mid kale la ogo ama mid kale amar la siiya ama mid kale marka nabad ma noqotin adduunyadu marka inaga maxalshaahidkeenna waa maxay qaacido ballaadhan baa ku jirta oo ijaasu qisarin baa inta dambe ku jirteen idan la dahaba kullu ilaahin bima khalaqa walaclaa bacduhum calaa bacdin ijaasu qisar baa ku jirta inta dambe macno ballaadhan oo xagga falsafadda iyo xagga ahlukalaamka iyo cid walba ka hadashay baa ku jira arrimihii tabaanuci wixii baa halkaa culamadu ka qaadanaysay lakiin hadda waxaan uga jeednaa ijaazu xadfin baa ku jira oo shardigaasaa goran falow kaana macahu ilaahun idan la dahaba kullu ilaahin bima khalaqa wa qaala tacaala ilaahay wuxuu ihi khud qaado alcafwa cafwa qaado dadka iska cafi waamur bilcurfi wixii wanaagsanna dadka amar wa acrid can iljaahiliina kuwa jaahiliinta aan wax magaratadaana iskaga jeeso halkaana waxaa ku jira ijaazu qisar weeye aayaddaasi makaarim alakhlaaq oo dhan ayay kulmisa wa qaala calayhi asalaatu wasalaam subanuu wuxuu yidhi ina min albayaani bayaanka ayay ka mid tahay afmishaarnimada la sixra sixir baa ka mid ah waay ijaazu qisar baa ku jira waayo hadalkaasi fainahu kalaamu qasiiru اlaطraaf waa hadal gaaban walakinahu kaiiru اlmacaani oo wuxuu leeyahay subanuhu sala allahu alayh waali wasalam ina min albalaagati balaaqada waxaa ka mid a fi lqowli hadalka lagu balaaqoodo qofka hadduu hadalka beliiq ku noqdo oo afmiishaar balaaya yahay waxaa waxaa hadalkiisa ka mid a maa yacmalu camalo sixri xataa waxaaga aad leedahay hadduu kugu qabsado gooru kaa qaaday garan maysa saacaddaada aad xidhan tahay qofka afmishaarkaah hadduu kugu qabsado buu ka waa kala qaadaya siduu wax kugu yili baleeg oo xaggan iyo xaggan wax kaa dhigaya dabeedna waxaad arkaysaa adoo gartiiba kaa helay aad siiyeyba bal idinku ba eeg oo qofka dawarsanaya markuu ka kaco masaajidka hadduu afmishaar yahay markiiba dadku lacagtay ku boobayaan hadduu iska madaxa xorooday iska baanayo hoosu gunuusana ciidamo wax fiican siin mayso marka sixirka maa yacmalu camala sixri fa yudhiru albaila fi suurati alxaq walxaqa fi suurati albaatil xadiidka markaa cidgu halkaa sharaxa culimmadu dee waa la isku qabtaa waxa la ihahdaa nebigu miyuu ammaanay bayaanka mise wuu caayay ilaa sixirku dhinacbu ka caayan yahay soo maa culimmadu way isku qabtaan laakiin waxaa loo badan yahay hadduu afmishaarnimada xadka dhaafto ma wacna haddaad gartaada sheegan garan weydana dee ma wacna awaman yunashaw fi lxilyati wahuwa fi lkhisaami hayru mubiin inaad gartaada sheegan kari weydo oo loo yar soo qabsato oo lacag lagaa cuno oo hadda adaaba ku fillaan lahaa oo waxaaga sheegan lahaa taasina ma wacna haddaad afmishaar bel ka dhacday tahayna ma wacna la kolleyba waa waa halka hadal badan ba ku jira sidaa unu wadee waa waqtigaaba naga tegaye uu ka shaqaysan yahay marka idinkaa insha allah ka shaqayn doona aada iyo aadna tamaariinta waa uu u badiyey waa uu badiyey baarak allahu fiikum waxaynu eegi doonaa markaa insha allahu inaabkaynu eegi doonaa alinaabu inaabki waxaa weeye almubaalaqatu fi lkalaam ayaa inaab la yidhahdaa oo xagga macnihiisu waxaa weeyaan marka hore al-itnaab haddii la yidhaahdo waa almubaalaqatu fi shay matalan ba waxaa la yidhahdaa atnaba fi lmakaani qofkaa hebel wuu wuu ku nagaaday meeshii idaa adaala aliqaamata fiihi markuu aada u dego oo uu ka guuri waayo ayaa la yihahdaa atnaba fi lmakaan waayahay xaggii macna waa saas xagga kalena waxaa weeye inaabku waa ziyaadat lafdi cala almacnaa ow ziyaadat lafdi cala almacnaa lifaa'idatin ujeeddada aada sheegayso oo aada ka hadlayso inay ka badan tahay alfaaddii aada ku cabirtay alfaaddu badan tahay laakin lifaa'idatin faa'ido darteed loo badiyey faa'ido darteed loo badiyey haddii uu bilaa faa'ido yahay xashwi baa la yidhahdaa ma fiicna ama tadwiil wa kulu kalaamin zaadad alfaaduhu calaa macaaniihi kulu kalaamin waa hadal dhammaantii oo zaadad ay badatay alfaaduhu eryadiisu calaa macaaniihi ujeeddada uu sheegaya ayay ka badan tahay alfaada badan laakiin lifaa'idatin faa'iday u badnaatay ee iskama badna waayo de qur-aanka ilaahay baa la odhanaya tadwiil baa ku jira qur-aanka ilahayna wax bilaa faa'idaa ama wax ziyaadahay kuma jiraan ayib sidaa daraaddeed kutubta markaad aragto culimmada ay qorayso weliba musanifiintii hore ee waaweynaa culimada ahaa raasikiinta ahaa waxay muqadimada ku odhanayaan uriidu an ajtaniba aliijaaza almukhilla walitnaab almumilla hadal noocaas oo kale waxaan doonayaa ama mujtaniban waxaan ka fogaanayaa aliijaaza almukhilla iijaaskii macnaha ka kala tegayay ee macnaha dhimayey wlinaaba ku talaxtagii iyo dheerayntii almumila dadka daalinayay ama waxaaba cibaaro ahaan la yidhahda ijtanib aliijaaza almukhila wlinaab almumila marka waa dhexdhexaad marka waxaa isku yar dhowaada oo la kala garan waaya wax la yhahdo inaab iyo tadwiil maxay kala yihin inaabka iyo tadwiilka oo inaabka uu meeshiisii ku fiican yahay tadwiilka laftiisuna dee laftiisu isaguna ma faa'iide la'a marka nin sheekhaba ibnu ahiirun ahaa baan u malaynaya ayaa wuxuu yidhi marka la eego iijaazka iyo itnaabka iyo tadwiilka horta waa saddex wadda buuri saddexdaa wado waxa ay ku socdaan buu yihi meel quray ku wada socdaan matalan hargeysaad ku socotaa hargeysa waa maqsadkaagii dabadeedna saddex waa wadaa taga waddada ugu gaaban ee boqol iyo kontonka kilomitira ee aad saacadda iyo barhka ku tegayso waddadaas waxaa la yidhahdaa alijaaz waddada kale ee dheer ee itnaabka ah baa waxay u kala baxdaa itnaab iyo tadwiil waxay ku kala duwan yihiin midi waxay leedahay xoogaa meelo lagu sii dalxiiso iyo udheel wacan oo laga sii qadeeyo iyo meel yaroo maarata lagu nastay leedahay waa itnaabka ta kalena waad sii dayno labadiiba waa caadi marka markaa sidaasuu yidhaahdaayo waa dariiqa mid waxay leedahay munazah manaasihi bay leedahay wax lasii daawado iyo meel fiicanba lasii maray leedahay meelna ma laha taama aan waxba lahayn waa tadwiil buu leeyahy lakiin labadooduba uun faa'iide ayay leedahay ayib markaa iطnaabku waa hadalkii oo loo baahan yahay oo faa'iide la-aan aan ahayn ee faa'iide leh laakiin yaro dheer hadal dheer ah aan eegno marka horta amilada alamilatu haadihi tani alamilatu amilo weeye qaala tacaala ilaahay wuxuu lihi tatanazalu lmalaa'ikatu malaa'igta ayaa soo degta leylatulqadarka iyo waruuxu malakuljibriil baa fiiha leylatulqadarka dexdiisa soo degtay halkaa hore waxaa lagu sheegay almalaaikatu baa lagu sheegay halkana war ruux baa lagu sheegay way isleeyihiin malaaigta iyo iyo malka jibriil ee waxaa la yihahdaa dikru lkhaasi bacd alcaam markii hore caam baa la sheegay o almalaaika markii dambena khaas baa la sheegay waruuxu fiiha waxaa ku jira marka xoogaa inaabaa ku jira waayo dee marka horeba haddii tanazalu lmalaaikatu fiiha la yska odhan lahaa oo aan ruux la odhanin yani waa la fahmi lahaa in malku jibriil uu meesha ku jiro sidaa daraaddeed waxa inaab baa ku jira inaabka noociisuna waxa weeyaan dikru lkhaasi bacd alcaam fawaa-idooyin buuna leeyahay xagga dambe aan sheegi doonaa ahmiyad fara badan buu leeyahay xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusطa wuxuu yidhi oday soomaaliyeed baa yidhi hebelow aabe fardaha waraabiyo fardaha waraabi xamar faraska xamar la yahda iniq manaa in u dheeray sii in dheeraada sii biyaha amar faraskan xamar la fardaha la waraabin uu ka mid yahay lakiin si gaara usi uga sii waray buu leey haddii geela maarata hal badisay ay ku jirto marka waxa weya cinaaya khaas ah ihtimaam khaas ah fadli khaas ah xaafidu cala salawaati wa salaati lwusطaa waquumuu lilaahi man kana caduwa lilaahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibriila wa mikaala wa jibriila wa mikaala mala waxay ku jiraan malaaigti ya faina allaha caduwu lilkaafiriin marka waxa weeyaan waa aad bay balaaqo badan u leedahay arrintaas wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yihi isagoo ka xikaarinaya nebigiisii nuux ahaa nabiyullaahi nuux baa yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow ikfir lii dembigayga dhaaf waliwaalidaya labadayda waalidna u dhaaf waliman dakhala beytiya cidda gurigayga soo gasha muuminan xaalu mu'min yahay isagana dembigiisa dhaaf waxaad u dhaaftaa walilmuuminiina waalmuuminaati muuminiinta oo dhan kuwii hore iyo kuwii dambeba waalmuuminaati gabdhaha muuminaadka ah kuwii hore iyo kuwii dambeba marka wlmuminiina walilmuuminiina waalmuuminaati waxaa soo hoosgelaya labadiisa waalid iyo isaga iyo weliman dakhala beytahu waxay soo hoosgelayaan caamka dambe marka ka dambe waxa la odhanaya dikru lcaam bacd alkhaas khaas buu soo sheegayo ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mumina waa khaas caamkan dambey soo hoosgelayan walilmuminiina wlmuminaat saasay soo hoosgelayan kana warka waa ka kii hor cagsigiisa wa qaala faa'iidada loo sheegan xagga dambe qaacidin lagu sheegi doonaa wa qaala waxa uu yihi rabbi tabaaraka wa tacaala waqadaynaa waa u xukunay ileyhi isaga nebiga nebiyullaahi luut miyuu ahaa daalika alamra arrintaasaan u xukunay arrintaasaan u go-aaminay oo ogeysiinay oo u sheegnay arrintu maxay tahay anna daabira haaulaa'i kuwa cidhibtoodu maqduucun waa la goyn doonaa musbixiina xaalay yihiin waqtiga subaxda kuga gilaya subaxda hore balaayadoo dhan bay subaxday timaadaan addawaahi taji aakhira leyl musiibooyinka o dhan baa soo dega waqtiga markaa subaxdii baa deedna la weerari jiray dadka weerarada xataa adiga arkay marka arrinta oo maxaanku idhaahdaa ana daabira haaulaa'i maqduucun musbixiina iyo waqadaynaa ilayhi dalika alamra dalika alamradaa la sheegayaa ee hore macnaheedu waxau noqonayaa oo loo sheegay waa ana daabira haaulaa'i kuwan cidhibtoodu maqduucun waa go-an tahay marka waxaa la yhahdaa taa hore ihaan ama ijmaal baa lagu sameeyey dabeedna todobana iidaax baa lagu sameeyey marka waxaa la odhanayaa alidaaxu bacd alihaan marka hore shay baa lagu dhigay mujmal ah ore hebelow he waxbaan kuu sid ah tolo muxuu kuu sid aan salaada tukano salaadiiba dabadeedna adigaa iskeelay tolow muxuu muxuu kuu sidah ya maxaa maxaa awliya halkaa kuu jiray awal mxuu muxuu keeni karaa ma lacag buu sidaa ma dhar buu sidaa ma kutub buu sidaa ya goor naftii doondoontay doondoontay ayuu ku yidhi alay oday reermiyahoo meelaha hawdkaa iska jooga ayaa salaaddii casarkii loo dareeray baan yii warba hebelow bal soo mar hadhow xawaalada waxbaa ku yara yaalle uu ka dhaqaaqay markaasuu kuso noqda war salaadda hayga waswaasine maxaan kusoo tukadaa buu yidhi ya maa sheeg inta aan intaad inta laysoo diray sheeg anagaas kusoo tukade ano og lakin toma laba boqol buu soo diray saddex salaadayga waswaas marka waxa weya idaax bacd alihaan marka hore xoogaa mujmalahoo duuduuban oo ayaa lagu siinaya mubhama dabadeed marka dambe a lagu cadaynaya waqada waqadaynaa ilayhi dalika alamra arrintaa ayaanu u gaaminay oo nabiyllaahi luut calayhi salaam arrintii maxay noqotay markaa ana daabira haaulaai kuwan cidhibtoodu dabadoodu maqduucun waa la goyn doonaa waa la dabar jari doonaa musbixiina xaala yihiin wa qaala cantaratu ibnu shidaad fii bacdi riwaayaati mucallaqatihi mucallaqadiisan caanka ah ayaa beydadkan qaarna ku daraan qaarna aanay ku darin markaasuu ku leeyay fii riwaayaati fii bacdi riwaayaati mucallaqatihi yadcuuna cantarahu arimaaxu kaanaha ashtaanu biirin fii labaani ladhami yadcuuna cantarahu wasuyuufu kaanaha lamcu lbawaariqi fii saxaabi mudlimin waa qasiidaysi caanka ahayde yadcuuna cantarahu arimaaxu kaanaha ashtaanu biirin fii labaani ladhami yadcuuna cantarahu wasuyuufu kaanaha lamcu lbawaariqi fii saxaabi mudlimin baxar kaamil bay qisidiisu ahayd bay qisidiisu ahayd wuxuu hi yadcuuna waxay u yeedhayaan cantara cantar bay u yeedhayaan waar cantara war nagaga rid bay leeyihiin buu ihi war rimaaxu xaal walmihiina kaanaha waxaad moodaa ashdaanu bi'rin baad moodaa buu yihi ceel dawlisyadiisi ceelka xarkaha dhaadheer ee maaragtay dawliska lagaga soo cabay lagu wadaanta lagu soo jiido ayaad moodaa buu ihi warmihii ashtaantaasoo ama xarkahaasoo fii labaani ladhami faraska madow laabtiisa ku sugan isagaa faraska isku sheegaya macnaha warmihii baa sidaa igu ah waran dheer baasaa laisoo gelinaya mid kalena saa uga gabanaya mid kalena gaashaanka udhigaya warmihiibaa sida dawliska dhaadheer iyagoo saa unbaa saa laigu wada leeyahy aniga baa naftayda u yaaban markaasay haddana leeya cantara war cantar mee war nagagari saasuu leeyahay faraska madow isagaa isku sheegayaa layihi oo labaan waa lebt waa libaan iyo lubaan iyo labaan baa kala jira labaan waa waa wa waa sadriga waa la waa laabta lubaanna waa bahalka lubaan dekerka la yahdo libaan sheekh abdirama libaanku muxuu ahaa saddexdood ay kala ahaayeen waaya marka waxa weeye halkaasay weey yadcuuna waxay u yeedhanayaan buu ihi cantara cantar bay u yeedhayaan wasuyuufu xaa seefihina markii hore wuxuu soo sheegay rimaaxdii seefihina kaanaha waxaad moodaa lamcul bawaariqi baad moodaa unkud hilaaca hila hilaaca waxaad moodaa maana walacdiisii hilaaca walacdiisii baad moodaa buuhi hilaacaasoo fii saxaabin mudlimin daruur madow ku sugan daruur aada u madow habeenkuna aada u madow yahay hilaacuna aada u walac leeyahay ayaad seefahana moodaa marka buu sidaa laygu leeyahayo sidaa la leeyahayo fulay oo dhami dee indhaha ka qarsan karayo oo khatara marka wuu yaro dheereeyey maxaa ku jira halkaas tadyiil miyaa ku jira ama takraar buu takraar baa ku jira wax takraar la yahdaa ku jira takraarkaasina waxay faa'iideynayaan litaqriiri lmacnaa macnaha in lagu sugo fii nafsi saamici qofka dhegaysanaya naftiisa wa tahbiitihi lagu sugo oo ee uu ku soo celiyey yadcuuna cantara wa rimaaxu ka annaha yadcuuna cantara wa suyuufu ka annaha rimaaxdii iyo suyuuftiina uu kala qaaday laba jeer marba waa la yeedhayaa warmihii waxaad moodaa ashtaanu birin fii labaani adhami seefihina waxaad moodaa lacmu lbawaariqi fii sixaabin madlimi takraar buu ku sameeyey wuu ku soo celceliyey takraarka noocaasoo kale wuxuu ku wanaagsan yahay marka khudbadda la khudbadaynayo kale oo idnaabka meelaha la isticmaalo waxa ka mid a khudbadda khudbadda in dee si xoogaa la yar dheereeyaa fiican in aada loo dheereeyana ma fiicna oo qofku intuu inuu ismaaxdumiyo nin baa jira khudbadda ku wanaagsan oo markuu u baxo dabadeedna laakiin markuu dheereeyo haddana ku noqnoqdo haddana ku noqnoqdo intii hore intii dambe masaxaysa midna dee hadalkaba ku deeqsiin maayo dhowr kelmadood buu odhanaya marka khadaabadu waa inay dheeraataan waxaa kaloo meelaha dheeraanta laga rabo ka mid a fii mawtin ilfakri meelaha faanka qofku hadduu faanayana wuu dheereeya oo inaabkaasu isticmaalaa walmadxi qofku hadduu wax ammaanayana inaabku isticmaalaa walirshaadi walindaar khadaabadan ba iska soo hoosgelayaan dawaaci kalena way keeni kartaayoo waxaa keeni karaa takraarka taxasub kalimataad murugu oo kale iyo kamaa fii qowli xusein ibn matin yarhi macli bni zaayida fayaa qabra maclin anta awalu xufratin min alardi khuda lisamaxati mawdican wayaa qabra maclin kayfa waareyta juudahu waqad kaana minhu albaru walbaxru matracan waan soo marray beytkan macni ibni zaayida ayuu barooranaya wuxuu yihi fayaa qabra macnin macni qabrigiisaow anta adigu awalu xufratin godkii ugu horreeyey baa tahay godkaasoo khudad min alardi dhulka laga qodo ama khudad la qoday lisamaaxati godkii ugu horeeyey ee deeqsinimada lagu aasay baa tahay xagga mawdic ahaan oo adigu qof laguguma aasina deeqsinimadii baa inta lasoo duubo lasoo kanfay baashi deeqsinimada la odhan jiray ayaa adiga lagugu aasay wayaa qabra macnin macni qabrigiisow kayfa sideebaad waareyta juudahu deeqdiisii aada u qarisay oo u astubtay waqad kaana xaalu ahaa minhu xaggiisa albaru beriga iyo walbaxru baduba mutracan kanaal sidaa u shubmaya badda iyo beriguba oo deeqdiisa la qulqulaya bay ahaayeene adigu saaad u qarin kartaa markaa eeg dheeraynta ku sameeye ma artaa waa isku macno fayaa qabra macnin anta awl xufratin min alardi khudan lisamaxati mawdican iyo wayaa qabra macnin kayfa waareyta juudahu deeqdiisiisa aad u qarisay labadiiba deeqdiiy deeqdii wuu ku sameeyey oo dheerayn buu ku sameeyey takraar buu kusoo celceliyey soo takraariyey waayahay wa qaala naabiqat ljacdi naabiqat ljacdi xasaan ibnu qays aljacdi shaacirun qadiimun mucamarun adraka aljaahiliyata walislaam wa aslama waxasuna islaamuhu waanshada nabiya sal alla alay wasalam fa ucjiba bihi waxay dhaa nabiga u duceey bahdeen gabay buu u tiriyey nebigo oo yihi nebigu laa yaftud illaahu faaka ilaahay ilkaa kaama rido ayuu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam saasu shacradaa yirtaa sanadkooda wallahu aclam dabeedna wuu gaboobeeyo wuu yinaahdo hal iligna kama dhicin bay dhahdeen hal iligna kama dhicin ila nebiga u duceeyey alayh salatu slam laba naabiqaa jirto naabiqat ljacdi iyo naabiqat dubyaani way kala yihiin naabiqat dubyaani ma soo gaadhin diinta ka hor buu dhintay islaam ka hor naabiqatljacdi baa islaamay waxa uu yidhi alahooyahay zacamad waxay sheegeen banu sacdin reer banu sacd waxay sheegeen oo ku dacoodeen biani anigu alakadabu waa beentoode kabiiru sini inaan gaboobay bay sheegeen bu waana beentood faanin oon dhammaaday ebra taloma inanba ka soo doona allahu aclam aday gaboobe baa tahay mise taladii wax ka siin waayen markaa wuxuu yihi alahoay zacamadu waxay sheegtay banuu sacdin reerka banuu sacd leedahay waa reerkiisiiye biani anigu halkuu ka odhan lahaa kabiiru sini odhan lahaa oo ina khabarkeeda iyo ismigeeda xidhiidhin lahaa bayna mutalaazimayni weeyaan waa mutadii khabare waa waa la isla xidhiidhiyaaye ayuu wuxuu soo geliyey alaa kadabu itiraadkaasu soo geliyey alahooyay kadabu waa beento marka intaanu khabarkiiba gaadhin buu yihi alaa kadabu waa beento waxay sheegeen anigu kabiiru sini inaan ahay fanin oo dhammaaday kaasina waxa weeyaan ictiraad baa leh ictiraad soo kala dhexgelin ictiraadku waa jumlo soo dhexgelaysa bayna mutalaazimayni ujeedooyinka loo keenana waxaa ka mida duco waxaa ka mid a ixtiraas waxaa ka mid a maaragtay allahuma salli calaa maxamedin tanziih qaala allahu tacaala tacaala lafteeda waaba ictiraad qaala nawowiy raximah llahu tacaala mafcuulka intaan la sheegin baa raximah llahu tacala la odhanaya raximah llahu taala waa duco waa loo ducaynaya marka duco iyo tanziih iyo ixtiraas saasay u badan tahay u badan tahay ixtiraadka aqraabtiisa ka mid a waayahay markaa waa kaasoo ala kadabuu buuriyo waa waa waa waa waa waa ka ixtiraazay allahuma salli calaa maxamed jumlada waa na taqaanaa jumalkaan aan ka mid ahayn maaragtay nahayn naxwaha mawdica kulahayn icraabta kulahayn bay ka mid tahay qad jaaءat fi beyti naabiqata bayna ismi ina wa khabariha lilisraaci ila tanbiih calaa kadibi man ramahu bilkibr marka waxa weeyaan ujeeddada loo keenay oo waxa weeyaan inuu markaaba beeniyo weeyaan waqad yakunu min aqraad alictiraadi alisraacu ila tanziih in allaha alle iyadaan khabarka la sheegin baa le tabaaraka wa tacaala tabaaraka khayrkiisaa badan wa tacaala wuu sareeyaaye latiifun khabarkii markaasa la sheegay hada litanziih wey ducana waa noqon karaa wqad yakuuna liducaa naxwu inii aniga waqaaka allahu allaha ku ilaaliye allaha ku xifdiye mariidun waan jiranahay inii oo mubtadaa iyo mariidun oo khabarkii aba wax loo kala dhexaysiyey jumla ducaa'iya oo ictiraadiya oo aan la maxal lah melal craabi ah waa ictiraad ictiraadkaa keena taasna keena marka asbaabtiisa ka mid tahay tanziiha iyo ixtiraaska iyo ducada ictiraadka waxyaabaha loo keena ka mid tahay adu waa jumla muctaradu intaa dheh wa qaala alxudayatu ninkii xudaya la odhan jiray wuxuu yihi tazuuru fatan yucdi cala alxamdi maa lahu waman yucdi ahmana almaxamidi yuxmadu tazuuru waxaad booqanaysaa buu ihi fatan inan baad booqanaysaa ama nin raga ninkaasoo yucdi bixiya maalahu xoolihiisa wuxuu ku bixiyaa cala alxamdi ammaanta haddaad ammaanto wax alla waxa uu hayaabuu farta kaa saaraya waxba la kala hari maayo markaasuu sii raaciye wuxuu yihi waman yucdi ninka ku bixiyaa ahmaana almaxaamidi maxaamidda qiimaheeda wax ku bixiyana yuxmad waa waa la mahadin waa la ammaani waman yucdi ninka bixiya ahmaana almaxaamidi ammaanta qiimaheeda macnaa qaar ammaanta ninka wax ku bixiya may ka dhiganta oo de qiimaheeda bixiyo thaman iyo thaman baa lagu helaa ammaanta layskama helo qof haddaa la ammaanayo eedhade layskama ammaanin mid kaloo la caaya haddaad aragtan layskama caayin kana wax lagu ammaanaabuu keensaday kana wax lagu caayaabuu keensaday marka maxaamidda ninkii qiimaheeda bixiya ammaanta qiimaheeda ninka bixiya yuxmed inta dambe maamha bay noqotay halkaana waxaa ku jira wax la idhaahdo waxaa ku jira idnaab idnaabka ku jirana tadyiil baa la hahdaa tadyiil tadyiilku waxa wey waa faraq dheerayn waa shayga oo faraqiisa lasii dheeyo waa jaclu shayi daylan lishayin aakhara waa adigoo shaygii cimaamadaadii haddana shay kale oo kusii taxawey hadday cimaamadu kugu yaraato si aad u duubato duub weyn ayaad laba cimaamadood isku karanaysa dadka qaar baa go weyn madaxa ku duubta mogta waaya ama kamiiskaagiibaa dee gaabtay oo halkan kusoo ururay ruugaga de tadyiil baad ku samaynaysaao faraq dheerayn in kale aad kusii karaysaa dee ilaa nin dheer baa tahay almuhim jaclu shayi daylan lishayin aakhara weeyaan tadyiilka waa laska garanaya waa faraq dheerayn xaggan balaaqaduna waxay ula baxeen hadal macnaha inta hore lagaga maarmi lahaa oo haddana la sii kordhiyey laakiin ujeedin baa loo sii kordhinaya inta dambe mahmaha weeye ilaa wuxuu inoo soo sheegay wuxuu yihi tazuuru waxaad booqanaysaa fatan nin ragaad booqanaysaa buu ninkaasoo yucdii bixinaya maalahu xoolisa wuxuu ku bixiyaa cala alxamdi haddana muxuu yihi waman yucdi ahmaana almaxaamidi yuxmadi isla macno tahay mise macnaha waa tahay haddana inta dambe markaa muxuu keenay tadyiil buu keenay l faraq dheerayn waxay u mithaaliyaan dalika jazaynaahum bima kafaruu soo saa ma ahayn suuratu sabc ya dalika jazaynaahum kaa waxaanu bin yani aanu reer saba be intaanu sadigii uga jebinay ee u kala yaaceen mazaqnaahum kula mazaq dalika kaas ayaanu jazaynaahum ku abaalmarin a a dalika jazaynaahum waxaanu nugu abaalmarinay bima kafaruu kufrigoodan ugu abaalmarin markaase haddana li wahal nujaazi ila alkafuur waa tadyiil faraq dheerayn kutub markaa kutub tafaasiir kutubta cinaayase ee luqada iyo aada ugu wacan ee tafsiir ka hadasha ayaad tadyiil iyo tatmiim iyo waxaa ama tadriibna waa laga cabiraa tadniib dunaabada dunaabada soo maaha baasha yare dhilifka yare ee cimaamadda marka tadriibna waa la yahdaa tadyiilna waa la yahdaa tatmiim baa isaguna jira waxaas ayaa ku badan xaggan insha allah badiican oo inoogu iman doonto wa qaala waxa uu yihi ninka marka waxay yidhahdeen tadniibka labay u kala saaraan oo manaa tadyiilka oo waxay yidhahdeen jaarin majra almathal mid sida mahmaadoo kale iska noqday iyo mid aan kayru jaarin majra almathal ka mahmaadoo kale noqday waxay u miaaliyeen shadriga dambe ee beytka oo kale waman yucdi amaana almuxaamidi yuxmadi ninka ammaan iibsada dee ammaanta lacagteeda bixiya isagana waa la ammaanaa wa qaala ibnu nubatata sacdi wuxuu yihi sacdi lam yubqi juuduka lii shayan uamilhu lam yubqi juuduka juuduka lii shayan uamilhu taraktanii asxabu dunya bilah lam yubqi juuduka lii shayan uamilhu taaraktanii asxabu dunya bilaa amalin lam yubqi ma baaqi yeelin juuduka deeqdaadii lii aniga ima baaqi yeelin shay-an shay shayga oo uamiluhu aan ku yididiisho wax dambe oo aan ku yididiisho deeqdaada ayaan ii baaqi yeelin oo wax walba aan doonaya waad isiisay markaasuu yihi taraktanii waxaad igaga tagtay asxabu anoo la saaxiibaya addunya adduunyadii la saaxiibayo la socdo bilaa amalin amal la-aan ama u dhintay marka isagaa dee deeqsihaasi aan waxu siin jiray ninkii wax siin jiray markuu dhintay ayuu hi taragtani waad iga yeeshay waxaad iga yeeshay oo iga dhigtay asxaabu dunya adduunyada inaan la saaxiibo bilaa amalin ujiida la-aan inta hore iyo inta dambe waa isku macno lam yubqi juuduka lii shayan uamiluhu deeqsinimadaada iyo deeqdaadii siinaysaa iima baaqi yeelin adduunyadii shayba iima baaqi yeelin aan ku yidiisho iyo taragtani waad iga dhigtay asxaabu dunya bilaa amal asxaabu dunya bilaa amal iyo lam tubqi shayan uamiluhu dee waa isla macno tadyiil buu ku sameeyey marka wa qaala ibn lmucdis ibn lmucdis wuxuu waa ninkii badiica ugu cilmiga bidica ugu horeeyey qorae amiirna uu ahaa habeen iyo maalin buu ahaa baa la yidhi in sheekhaho wuxuu ahaa adiiba oo yaab qaba mid walaalkiisa oo faasiq ah ayay ahlulxalli walcaqdigii intay baqdaad isugu yimaadeen bay yhahdeen wadaadkan aan saarna meesha dabadeedna kii hore war ka tag ka deg waay wuu ka degay sheekhi bay soo fadhiisiyeen meesha dabadeedna ilaa wadaadada waa la khiyanayaa weligoodi wadaad waa miskiin mogta xagga siyaasaddana faqiir buu ku yahay ninkii lama difaacin waxba ciidamo laguma wareejin kii kale lama dilin lamana xidhin kii kalena intuu soo urursaday jiri iyo balaaye iyo dayday soo soo urursaday ayuu kusoo rogaalceeyey deedna waa gowracay marka khaliifu ahaa bay idhahdeen dadka qaarna waxay la afar iyo sideed iyo afartan saacadoodba madax ahaa dadka qaarna waxay dhaheen may labi habeeniya maalin adigu almuhim wadaadkii sidaasaa loo dilay waxaa ahayd dee ninka haddii la casilay in la xidho ama de qoortaba laga jiro labada midu lakiin ninkii kursiga laga qaaday halkan soo fadhiya adiguna kadeg warya ag suuq gal suuqa de m soconays markiibuu ciidan soo kiciyo waa dilay ba ninkii marka wuxuu yihi ninkaa ibnu nubaata la yahdaa yasifu xaalu sifaynaayo farasan faras buu ayuu sifaynayey farasuu fuushanaa oo dheereeya sababnaa calayha daalimiina siyaadana fadaaraat biha aydin siraacun waarjulun bu sababnaa yuana wa yudakr mugta faraske sababnaa waa ku shubnay calayhaa faraska korkiisa waxaanu ku shubnay daalimiina xaanaanu dulmiyayno siyaadana jee- ee, jeedalaydeedii baanu la dhacnay jeedalkii aanu aanu haysanay baanu faraskii roob kaga dhignay fadaarad waxaa duushay bihaa faraska xaggiisa eydin gacmo ayuu ku duulay sidaacun oo degdegaya iyo wa arjulun lugo faraskii cirkii dhixiisu maray waayo awalba isagoo sii dheereynaya faras dheereeya ahaa ayana ananaanoo dulmi ka gelayna ayaanu faraska wuxuu ku leeyahay jeedal la dhacnay halkan waxaa ku jira balakada sababnaa calayha intaanu mafcuulkii gaadhin oo masbuubkii la la shubay aanu gaadhin ayuu daalimiina soo hormaray jumlada xa- xaalka ah kelmadda xa- xa- xaaliyada soo hormariyey wuxuu usoo hormarinaya ixtiraas wax la yahdo haddii aanu odhan eh, daalimiina waxaa la moodi lahaa faras xun oo gaabisa oo ilaa la ulayo aan aan aan dheerayn inuu wato ilan hadduu farasku maarata isagu markiis horeba iska dheereeyo uma baahnaam in luula la sii dhaco markaasuu wuxuu leeyahay ya ayuu ka hordigayaa oo leeyahay faraska eh, si aan lagaaga cayin faraska waxaa tidhahdaa faraska dulmi baan u u garaacaynay mooyaane uma baahnayn in la ulayo waayo isagaaba iska dheereynaya sababna waa shubnay caleyha faraska korkiisa daalimiina xaalaanu dulmiyayno siyaadana jeedaladii baan loo dhacnay marka kelmadda daalimiina sida kuu cad waxaa loo kanay lilixtiraas bisayni macnaha waxaa la iska ilaalinayaa khilaaf almuraad in la moodo wax iihaam keeni karo oo sida muraadku yahay si ka- ka duwan aad u- u qaadan karto yaa lagaga ixtiraasaya soomaalidu xataa way tidhaahdaa way way taqaanaa inan baa heesta waxay tidhi berigi hore habluu shaaha ma cabi jirin markaasay hees bay soo marisa waxay tidhi guurtida cabtaa waxay tidhi afka inuu kugubo mooye qaxwa gaajabeel ma leh guurtida cabtaa waxay tidhi ragga odayaasha cabaa waxay idhaahdeen ya haddii la odhan la- haddii kale odhan lahayd qaxwa gaajameel male afkuu kugubaya war islaan gab- gabadhu mashaahay cabtaa talow markaasa ixtiraas bay ku keenta waxay tidhi guurtida cabtaa waxay tidhi odayaasha cabaa ay aniga noo sheegay anagu ma cabno shaahi afka inuu kugubo mooye qaxwa gaajameel male marka ixtiraas soomaalidu xataa waa taqaanaa waa kelmadii oo aad leedahay yani lagaa fahmin qalad lagaa fahmin fadaarad waxaa duushay bihaa sababteeda waxa la duulay faraskii waa- waxaa duulay eydin gacmihii way duuleen waa lo- waa jeenyaha hore ah ayuu eydin ku sheegaya siraacun oo degdegaya waa arjuluun iyo arjul waxaan u malaynayaa markaa een, kole haddii la sabtiga haddii la yidhaahdo een, intaa qaacidada iyo wixii misaalan ka gaari karno aan sabtiga u daahsano in sha allahu tacaala sala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina maxamed